waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno boqolka maalmood ee xafiiska uu joogay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo caqabadaha iyo waxyaabaha u hirgelay intuba waxaa muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti waad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadiisa kadib boqolka maalmood oo ugu horeysa dowladiisu wuxuu hoosta ka xariiqay qodobay ka mid ahayd xaqiijinta amniga dib heshiisiinta dowlad wanaagga iyo arrimahay ka mid tahay deen cafinta waxaanse guud ahaan eegi doonaa bal fursadaha xilligan uu haysta madaxweynaha iyo waxa u suuragala boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay marka loo ego hadday ka harsantaha doorasho barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya mudana ridwaan xirsi maxamed oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doonaa tali ku-xigeenkii hore hay-adda nisa ee sirdoonka soomaaliya ee cabdisalaam guuleed sidoo kale barnaamijka waxaa marti kuwa nagala qaybgeli doona guddoomiyihii hore hay-adda bulshada rayidka soomaaliyeed diini axmed diini oo ka mid a odayaasha bulshada rayidka iyo brofesor liibaan ciise oo ah aqoon-yahan daraasaadka sare ka dhigan jaamacadaha muqdisho kana mid a odayaasha bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ridwan marka la eego boqol asha dhowr habeen baa ka hartay muddada madaxweyne xasan loo dhaariya xafiiska maxaa suura gala
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd waan salaamaya cabdilqaadir iyo akhyaarta kale ee aqoon-yahanka halkan aan runtii doodan ka qayb gelayno waxaan filayaa sidaad sheegtay hadda waa boqolkiian waxba wax weyn kama dhina laakiin anugu marka horeba waxaanan aaminsanayn dowladda soomaaliya waxaa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisanee degan in lagu qiimeeyo intay boqol qabsadaan in la dhaha boqolka maxaa u qabsamay soomaaliya waa different hadda dee intaynu ognahay madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay prime ministerka haddana inuu xukuumad soo dhiso xukuumaddii hadda abay maaragtay daraadii ay ku jiraan waxa ydhaha kulan wadareed marka shaqada boqol cisho intaasi hadda aynu sheegayno madaxweynuhu booqashooyin badan buu dibadda ugu baxay xidhiidho badan baa la sameeyey laakiin totally anigu ma qabo in dowladaha soomaaliya la yhahdo boqolka cusub maxuu qabsamay way different weeye dowladaha boqolka qabsadaa waa dowlado institutionkooda ay dhisan yihiin hay-adahooda ay maaragtay horumar ay sameeyeen meeshii hore ee halkii taagneed iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu ku kordhin karo la garan karo markaasaa qiimeyn lagu samayn karaa laakiin dee hadday iska tahay sunno dadku ay iska barteen anigu waxaan qabaa weli lama joogo inaan idhaahno madaxweynaha waxaasaa u qabsoomay waxaas inuu may qabsoomin oo si xeel dheer arrintaasi loo faaqido taasaan aaminsanahay
aad baad umahadsan tahay marka la fiiriyo boqolka cishee la sheegay oo si weyn isha loogu hayo guud ahaan laakiin si guud baan u fiirino maxaa u suura geli kara madaxweyne xasan waktiga kooban uu joogase maxaa tilaabo la qaada
horta wax badanan ayaa laga sugayay madaxweyne xasan sheekh sababo jira dartood wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad ee mar labaad la doortay wuxuu ahay nin odayahoo local ahoon dadka diasporada aan ahayn waxaan umalaynaa halhayskiisii doorashadii hore maarata labadii kun iyo xiy tobanka waxaa qabiyay ninkeeda dhamaystira marka rajo weyn iyo hami weyna laga lahay wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto wax ka yar ay ku qaadanaysa asaga waxaa jirta qiimeyn la yidhaahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tegey iyo waxa la filayaa kala bedelan safaradoo kale waxaa loo sababeeyey in wax badan oo qaldan oo aan la sugi karinoo hataa wasiirada la sugi karinoo meesha ugu tegay taasina ay ay sababtay inuu safro safaradee ka badan intii malaha loogu talagalay waxyaabaha la sugaya marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan waxaa la islaa madaxweynuhu reform deg deg ayuu samay doonaa hay-adaha amniga laanna dee khatarta hay-adaha amnigu ay leedahay dowladdii horebaa laga hadlayay hay-adaha amnigu siday uga gaabiyeen in shabaab ay shantii sane lasoo dhaafay xarigga goosteen ay dhaqaalihii wadanka maaragtay siday doonaan u maamulaan hay-adihii amniga ku dhex milmeen institutionada dowladda ku dhex milmeen dowladdii lasoo dhaafay maxamed cabdullahi farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga waddanka madaxweyne marka soo laa xasan sheekh waxaa la islahay hay-adaha amniga reform degdeg ku samayda lamana sugi doono cid kale kasoo qaboo kale dee taliyaha booliiska oo ahay politically aad involve ugu ahay dagaalkii maarata doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugaya marka waxaan ka hadlaynana waxay tahay expectationka dadka dadku waxay ka sugayaan qofka hogaanka ah ee ee markaas gacanta ku qab- ku qabta Een, ilaa hadda marka waxaa muuqata boqol beri in la dhaafay inaan madaxweynihi uusan arrintaas waxba ka qaban Een, eh, nimankii shabaab oo ka jawaabayey een, eh, inta badan ka faa'iidaysta isbeddelka iyo xaaladdan kala guurkaani waxaad u malaysaa inay dardar cusub iyo duulaan cusub iyo awoodo aan maaragtay meel ugu jiray ay la yimideen shantii sano lasoo dhaafo waxay keydinayeen hadda maalmii lasoo dhaafo lagu borodeeyay marka waxaan is leeyahay assignmenti badan aa hortaalla madaxweynaha tiimkiisa shaqo badan aa hortaalla siday xukunka u qabsadeen shabaab iyo dowladdii farmaajo wixii ka haray un baan aragnaa ilaa hadda dowladda xasan sheekh waxba kama aragno
diini marka la fiiriyo ee arrinta amniga si weyn oo madaxweyne xasan ra-iisul wasaare ee xamse aad bay uga hadleen si weyn bay u danaynayaan laakiin haddana al-shabaab maalmay inta hoteel galeen bay joogeen marka maxay kula taas sababta tilaabo loo qaadi lahayaa
بسم الله الرحمن الرحيم horta akhyaartana waa salaamaya dadweynaha dhegeysanaya Ee, horta intaanan taas u gelin waxaan rabaa su-aalihii hore inaan wax ku darsado Een, marka koowaad horta laba qodob oo aan isleeyahay dowladdu actionkii ay qaaday ilaa hadda waa positive oo ahay sida sida ay ilaa hadda u maareynayso ee wacyigelinta amniga Ee, qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha labadaas qodob waxaad moodaa inay yacni ay haystaan itijaah saxa Ee, laakiin qodobka aan isleeyahay ee, boqolkaas maalmood qodobka amniga maxaa ku dhahay qodobka amnigan usoo socda qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kaleba sheegeen laakiin waxaan leeyahay eh, dowlad laba dowladooda ah hadda isla jirta dowladdii farmaajo iyo eh, dowladda xasan sheekh dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada technocratka haysa marka waxaad moodaa sis laba system oon isla shaqaynay inay weli dhisan yihiin marka ilaa de xasan uu waqti siiyo inuu dowladda technocratka dhisto amniga laftigiisa tusaale waxaa ugu filan hotel xayaad wixii ka dhacay waxaa muuqatay ciidanka booliiska inaysan wada shaqaynayn waxaa muuqatay ciidanka eh, eh, is- yacni nabad sugidda inaysan wada shaqaynayn khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigoodu sidii siyaasiyiintu isu naceen ay isu naceen Eh, siyaasaddu mar hadday qaloocato wax walbana waa la qaloocanaya marka waxaa la rabay inuu focuska saaro hay-adaha amniga ma wax adeymaad hayseen oo xogtaa sheegayso ha waa haynaa waa garta Mhm. marka waxaan waxaan dareemaynaa weli dee institutionadii amniga inaysan weli sidii loogu talagala wada shaqaynayn waxoo kala qaybsanaan ay jirto taasuna ay dayacayso fursado badan ay fursado badan siinayso dhinaca kale
basor liibaan bulshada reerka si weyn aad ula socoteen isbedelkii si weyn baa dowladda isha loogu hayay si kastaba rajadii la qabay ama ama ama ama ma expectationkii dadka waxaa leeyahay ma muuqato marka xageed kula tahay inay wax ka gaabiyeen Eh, bismillaah Eh, waxay ila tahay eh, anigoo salaamaya akhyaarta igula il jirta iyo dhammaan dhegaystayaasha waxaan isleeyahay waxaa een, hadda rajadii yacni lalahaa lama rajo dhigin leanna boqol maalmood oo waxay ahayd aada u culays badan Eh, waxa ay ahayd eh, prime ministerka xulustiisii oo aad ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara wakhti dheer bay qaadatay labo waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yacni intaasoo d- jihoy ay fiirinayaan oo loo ruclaynayo loo ordaayo loo garab duubayana wakhti dheer ayay iyaduna qaadatay oo waxaa keenaysa waxyaalaha ee khilaafaadkii siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa wamaca daalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan marka waxaan isleeyahay een, een, laakiin marka aan fiirino waa waxyaalo qabsoomay waa waa- waa jiraan oo xukuumaddii dhisideeda iyo oo, een, eh, tallaabooyinkii la qaaday ee xiriirka caalamiga ah oo mataqaanaa wadamo badanna la saxay ama ama noocan maa la xoojiyey way jirtaa Een, meelo weli ka- dhinacan dhinacaas arrimaha dibadda ka dhimanna way jirtaa laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale ee la oran karo hadda waa waa sida eh, saaxiibkay uu sheegay diini dhinaca abaaraha een, wax ay ula dhaqmeen aniga intaan xogtaan hayo waxay ula dhaqmeen caqliyad aad yacni oo ah in eh, ergey gaar- gaarana loo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidee loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa iyagoo aan ogahay dowladaha qaarkood inay eh, ku cadaadinayaan in la la ilaamiyo ama la la la la ogeysiiyo in macluul la galay haddii macluul la galay ee dawladda soomaaliya ogeysiisana waxaa dhacaysa in ay mataqa dhammaan ay joogsadaan mashaariicdii horumarineed ay joogsadaan
ridwan markaad fiiriso waktiga kooban marka laga yimaado laakiin amniga ayaa ahmiyad gaar u lahaa waktigan ergeyga gaarka abaaraha shaqo fiican baa la qabtay laakiin miyaysan ahayn amniga muqdisho oo kale meel kan intaa la aadinba in dawladdu tilaabo qaaday xaqiijiso
anigu de marka horean kuu sheego boqol maalmood wixii la qabtay waa ha marka aniga ma su-aasha hadda igala muhiimsan wey maxaa la gudbo in la qabto meeshan waxaa lagu waxaa waktigaa dhan anigu waxaan aaminsanay inay qaadatay dowlad dhisid iyo prime minister in la magacaabo xukuumad in la keeno haddaan sheegay oo kulankii wadareedkii la sheegayay markaa laga soo baxay su-aasha meesha tallawaya maxaa la gudboon madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada inay runtii qabtaan ama amni ha noqoto ama dib u heshiisiin ha noqoto ama siyaasad arrimeed dibadeed ha noqoto amniga haddaan ku hormarno aniga waxaa ii muuqataa amniga wixii maalintii dhaweyd dhacay wax aad iyo aad iyo aad looga nax runtii inay ahayd haba yaraatee wax justification ah oo loo samayn karo habacsanaanta intaan leeg inay hay-adihii amniga dalka ay ka dhacdo waa wax shok runtii keenaya weeye anu waxaan qabaa immediately madaxweynaha waxa la gudbon tallaabo inuu qaado tallaabooyinku qaadaya maaha tallaabo sixriga oo macnaha hadduu tallaabo qaado amnigi o dhan ba isbedelaya maaha laakiin waa in si dhaba loo eegaa hay-adaha amnigu halka ay luuska ka yihiin ilaa top officerska hadda saraakiisha sare taliyayaasha hadday tahay ciidamada kuwa nabad sugidda hadday tahay waa in la baaraa oo si dhab a loo adarays garaya weliba arrinta ayaanti dhowad dhacday waxaan aaminsanahay dee waan maqlayna madaxweynuhu inuu guddida amniga qaranka uu ka dhegaystay muxuu ahaa warbixin inuu ka dhegaystay ilaa haddana ma hayno waxaa kaloo la yaab leh nimankii weerarka geystay oo aan ilaa hadda guntoodii la sheegin anigu waxaan qabaa arrintaas arrin aada xasaasi u aweeye taas iyo kuwa kale oo hadda ilaa hadda hubiyayaasha iyo waxyaabaha dhacaya waxaan aaminsanahay decision adag ay runtii ay u baahan tahay sida horeba loo sheegay dee raggii waxaa jooga takhasuska ku lahaa amniga intii dowladdii hore ay jirtay ama ha ka iyaga qaabkay doonaan ha u dhigaan laakiin waxaanu ognahay inay jirto isdhexgal xagga amniga ah oo oo maaragtay ku saabsan in laysu furmay oo dee ragga qaarkood marka la shakaysata ay ku xaqiijinayaan kuu sheegayaan marka anu waxaan qabaa arrintan si serious in loo adarskale amni dalkan haddaanu ka dhicin waxaa kala sheegayna waxba kama jiraan abaar waxba lagama qaban karo siyaasadna waxba lagama lagama samayn karo marka waxaan qabaa amniga waa waa challenge weeye intaasaan odhan lahaa runtii
cabdisalaan ninsaas ka soo shaqaysa ku-xigeenaa soo noqotay markaad fiiriso al-shabaab ma ma tiradoodiibaa badatay ma awood dhaqaalaa jiro mase in laga gaabiyo uunbaa u sahlayso doodahan waaweyn ood hadda qabto ah in inay hay-aduhu ku milmaan maxaa isbedelay
al-shabaab waxay heleen shan sano oo aysan cid la dagaalantay u jirin shantaas sano waxaa al-shabaab u suurtagalay lasoo dhaafay siday maanta ugu dhex jiraan institutionyada dhaqaalaha yani ten outka ama lacagta sanadka ay al-shabaab sameeyaan iyadoo qiyaastooda anugu dee akoonadooda ma hayno laakiin hay-adaha cilmi baarista waxay sheegayaan in boqolaal milyan ay sanadkii soo gasho dadka magaalada markaad la sheekaysatane waxaa loo baxsha kowday leeyihiin oo la yidhaahda qaaraankii tolka ma iska dhiibtay iyo cashuurtii berriga ma iska dhiibtay marka dadku wax nolol caadi ayba noqotay military ahaan shabaabka iyagaa duulaan ahay sanadihii lasoo dhaafay iyo dowladda soomaaliya duulaan kuma ahayn maraykanka drontiisi waad ogeed waxoogaa to yara fayd aad galayso oo qad ka baxday waxaad umalaysaa marka in awood ay u yeeshay inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan awood ay u yeeshay inay mushaaradkooda dhiibaan awood ay u yeeshay inay mashaariic suurtageliyaan waxaa malay inaad arkaysay barnaamijka uu ka sameeyey jamaal cismaan oo fiftinar four laga sii daayay siday isu diyaarinayaan nimankan iskoolaadka ay furayaan midda kale waxbaa ii muuqda aniga shabaab inay isu diyaarinayaan dowladnimo ooy jamhadnimadiiba aad umalaysa xoogaa yar inay ka leexanayaan oo dowlad iska dhigayaan hadda maalindhooda qoraalkii markii hotel xayaad wixii dood ka socota dagaalkii ciidamada al-shabaab oo howlgal ka fuliyey hotel xayaad ayaa luqadooda ahayd mujaahidiin iyo ma ahan waxaad maraysaa marka inay dowladnimo isu diyaariyeen dowladda marka soomaaliya maanta xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo waxa hor yaalla waxay tahay waa waxa dowladdii xasan sheekhii horena hor olin farmaajanaan hor olin waxaa yaalla dowlad xukunta soomaaliya oo la yidhaha al-shabaab al-shabaab waxay haystaan dhaqay waddan ku xukumaan iyo awoodii waddan ku xukumaan haystaan in fact marka waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha hadlaya waa maqlayo madaxweynuhu hadlaya waa maqlayo abiil garaynaya dadku inay la shaqeeyaan dowladdan waxaa laga rabaa one extra mile inay socoto dalka shabaabaa xukumay dalka shabaabka la wareegto markii dalka xukunto dadka kalsooni soo geliso maalintaasay dadku u heli doona dowladda soomaaliya laakiin they have a long way to go madaxweynaha boqolkii beri waa soo dhammaatay waan la qabaa ra-isul wasaare ee maaragtay iyo iyo murashax madaxweyne n ridwan arrinta ah boqol beri waxba kuma filla soomaaliya boqol beri laguma qiimay karo hundred percent la qaba hadda ayaa boqolkii beri laga soo gudbay wasiiradii dib baa la isugu wacay fashil abni waa dhacay oo waa la testi garay dowladdii shabaab murqahoodii sooma dhigteen madaxweynihii safar goboladu aaday ra-isul wasaarihii safar goboladu aaday qabiiladii wayla dirirayaan al-shabaab waxaan isleeyahay marka wejiga dhabta ah ee xaniyaha soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socday laba asbuuc ka badan waxaa isleeyahay kalsooni siima heli doona dadku taasaana laga sugayaa
isla su-aal aan taas ka fogeyn waqti way dhacday al-shabaab waara soo qaadeen laakiin maxaa la gudboon xukuumadda hanse iyo madaxweyne xasan
waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo marna waxaa loo qiimeeyaa si jumlo ah oo guudaa loo qiimeeya marna si tafaariikha loo qiimeeya siyaasadda amniga ku wajahan soomaaliya si amni wax looga qaba lahaa waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahu inay buundooyin fiican iska horgareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan waxa soo haray waxa waaye fulintii hay-adihii fulinta lahaay waa meelaha annaga bulshareed ahaan calaama su-aalka noo saaran ciidan wada shaqaynaya oo kala amar qaadanaya oo maaragtay strategigii fulinta iyo ka hortagga intuba ay u diyaarsan tahay weli taa lama gaarin laakiin anigu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yacni wacyigelinta amniga ama istraatijiga ay ka qaateen sida luqadda uu ku hadlayo prime ministerka iyo madaxweynaha ay isu leedahay sooma marin madaxweynayaashii ka horreeyey ma soo marin marka waxay muujinaysaa fulintii lama gaarin waktigu waa ku yaryahay wakti oo aan aaminsanahay weliba in duruufo badan oo xasan meesha markuu ka tegey ka adag inuu asagu ugu soo noqday laakiin ciidanku waa ciidankii soomaaliyeed ciidanku waa waa ciidankii dadka ma imaanayso malaa'ig iyo ciidamo kale marka ciidankan dowladdaada marto diini ciidanku ma ahan ciidan badda ka yimid waxaan rabnaa horta inaan dadka inta soomaalidu inta badan waxaa la yidhahda lagu xantaa twitter memory waxa la yidhahda ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay ciidanku waa ciidanka xabadaha isu qaatay loyaltigooduna waa qaybsan tahay so in institutionkii clean up la sameeyo oo system isla shaqayn karoon ciidamo iyo saraakiil kala amar qaadan karaan matalan qutil xayaat nin sarkaal ah ayaa waxaa dilay nin kaloo sarkaal ah ah wuxuu ku amray asaga iyo askartiiba inay xabad ku furaan meeshii shabaab la iska dhicinayay ciidankii booliiska dhexdiisa ayaa macnaha qaladaad kala galay marka waxyaabaha aan la qari karin oo ay u baahan tahay dowladdu inay hurdada ka kacdo waxaa ka mid ah hadday rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay fulintii laantii fulinta waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay inka badan ay u baahan tahay
bartor limaan ogaalnimadiina madaxweyne xasan bulsho reedku ka yimid mar labaad uu soo laaftay caqabadahaas la sheegoo dhan iyadoo jiraan wakti fiican buu haysa haddabaan boqol maalmood oo wakti kooban xaggee laga aadi karaa culaysyada jiro amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta oo haddaba uu garawa joogo maarata habeenkii labaad bismillah anu waxaan isleeyahay amniga dadka khubarada ayaa ka hadlay wixii amni ah laakiin marka la fiiriyo waxyaalaha ugu muhiimsan shacaarkiisii ama astaantii dadkii uu u sheegay waxaa madaxweynaha waxaa ka mid ahaa soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa caalamka qayb wuulaa la qabtay welina qayb baa harsan waxaan isleeyahay dowladaha dariska ah khaasatan etoobiya iyo xataa kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baa timi ayaa u baahan markuu kugu hareeraysan saameyn bay kugu leeyihiin labo waxyaalaha ugu muhiimsan in la fox gareeyo ama xoogga la saaro waxaa ka mid ah maamul goboleedyada maamul goboleedyada haddaanan maamul goboleed yani gacanta ishaysta iyo dowladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin waxa weeye dastuurna ma dhammaystirmi karo amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto saa darteed safaro dibadda lagu bixiyey waxaad moodaa madaxweynuhuna inuu safaro uu laba maamul goboleed hore uu u tegay intuusan prime ministerka magacaabin haddana uu bilaabay puntland in uu la kulmo ani waxay la tahay arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortelinta leh in iyaga sidii yani loo midayn lahaa oo wixii electionka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumaddii kala aragtiduwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaanaa loo loo aado arrimaha hortelinta leh oo ay ka hor ugu horeyso yani amniga ka sokow abaaraha in xoogga la saaro in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira instituushano wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan marka intaasaana waxaan isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yani ra-iisul wasaare xamza hor yaalla iyo madaxweynaha uu hogaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hogaankii ciidanka iyo dhammaan uu hogaaminayo marka taasaan waxaan u aragnaa inay muhiim taana waxay ku imaan kartaa shacabkii korsooni hela anaga bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyey laakiin qaybo fara badan oo dab heshiisiin ah oo yani dadka waxyaalahan laana waxaa laga soo baxay nidaam doorashooyin tii ugu liidatay ee soo martay soomaaliya laga soo baxay marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoogga la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda iyo inay xoogga saaraan si arintaa loo fulin lahaa
ridwaan harsi musharax madaxweynead ahayd si weyn baad ugu shirayseen muqdisho si weyn baa dowladdii tan ka horreysay laakiin amniga haddii wakhtigaa la geliyay mid lamid waxaa la aaminsan yahay naqsuur marka taliyo la bedelay mid la keenahay saluug badan baa jiro marka amniga si wada jira see gacan loo siin karaa dowladdan saaxiibka uu madaxweyne ka noqdo
waad mahadsan tahay horta anu waxaan isleeyahay qadiyadda amnigu keliya taliyo la bedelo kuma xalismayso dalkan dee wuxuu soo maray stages fara badan maraaxil badan buu soo maray waxaan ogeyn mar kasta waxaa laga hadli jiray reform in la sameeyo ciidamada in dib loo mideeyo in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay kusoo tababartaan hay-adaha iyo haykalkooda iyo muxuu ahaa institutionskooda in la xoojiyo dee mashquul kala lagu jiray dagaalo siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha deriska lagala kulmay marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan koonfurta looga yaqaano meeshun bay iska taagan tahay hadda madaxweynaha mucjiso ma aha laakiin waxaan aaminsanahay haddii garab uu helo dee madaxweynaha waa la soo shaqaynay oo hadda muxuu doorkiisa horena waa la ogaa shan sano iyo badna banaankaanu ama shan sano wax la jiraan wada joognay khibraddii horena wuu hayaa markuu madaxweynaha ahaa tii mucaaradkana uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu aanu muxuu haytay halga lagu jira hawshaas anu waxaan qabaa qadiyaddu way ka weyn tahay in taliyayaal iyo waa qayb ka mida ficlan dee hoggaanku hadduuna saxmin ma saxmi karaan waxay ku shaqaynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aada u adag mushahar fiican ma qaataan daryeel ma haystaan caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro xeriyo si fiican u daryeelan oo jiraan ma jiraan runtii marka aan waxaan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysanno aynu gelino midda labaad waxaan qabaa qadiyadda amnigu waxaa door weyn kula shacabka dee meelo badan oo intan ka amni badan baa jira ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara haddii aanay dadku iyagu annaga xagga waqooyiga ama soomaaliland marka la joogo waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxaa le war ninkan iyuu ahaa ayar qolamaad ahayd xaggeed ka soo gashay marka halkan hadday baasif iska tahoo ninka meesha soo degala leeyahay aniga maxay ga galay waxay la tahay inaan shaqaynahayn marka haddii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dowladda iyo ummaddu ay isku aragti noqoto waxaan aaminsanahay amniga waxbaa laga qaban karaa qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim dowladda waa sax madaxweyne slogan wuxuu ka dhigtay in soomaalina heshiis noqoto caalamkana la heshiiso that means waxa weeye waa inay horta marka hore soomaalidu heshiis tahay anu waxaan qabaa looma baahna dagaalo cusub oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka corta dhexdooda waa in lays-engage gareeya waxaan kula talin lahaa weliba wasiirada cusub oo laga yaabo qaarkood inay xukuumadaha dowladaha goboleedyada ka soo jeedaa xanaf hore ay dhex taallay ama buuq hore uu ka dhex jiray totally waxa in la joojiyo waa in la bilaabaa system cusub oo dib-heshiisiin ah oo aan sidii xukuumaddii hore aanu ku haysanay annagu ya dagaal hor leh iyo broblem hor leh inaanay imanin waa in la engage gareeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa inay tallaabo isku mida ay qaadaan taas waxay ku iman kartaa dood iyo xiwaar furan oo qofka aanad adigu odhan aniga ayaad maaragtay ku talinaya laakiin waa in lays dhegaystaa dood cad la galaa meesha wax ka qaldayin wax la iska weydiiyaa system dimuqraadi oo saxana hadduu isbedel imanayo waa inu ku yimaada xataa hadday dowlad goboleedyada ay ka dhacayso sidaasaan lagu aaminsanahay intaa waxaan ku darayaa keliya haddaad ii ogolaato arrinta ku saabsan caalamkaan la heshiinaynaa caalamka waxaa ugu muhiimsan inaan ka bilowno alaqrab falaqrab waa sax dowladaha jaarka ah innaga mar walba danteenaan eeganaya interestkeena lakiin interestkeena waxa uu ku xidhan yahay inaan nabad iyo heshiis kula noolaano number one dowladaha jaarka waana taan markii hore ka digayna xukuumaddii hore oo geeska gelisay dowladaha qaarkood number two waa inaan isku hayn karnaa dowlado kala duwan oo interest kala duwan leh inagoo inagu teenna ka dhex maamulanayna ama ka dhex xaqiijinayna
cabdisalaan bay mushaarbixinta dowladda ciidanku tiro badan oo ciidan soomaaliyeed ha jiro ilaa iyo afartan kun meelaha qaar marka markaad fiiriso al-shabaab oo tiradooda lahayn al-shabaab oo ciidan marka de xogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo dowladdu fursad intee laeg bay haysataa haddiiba dagaal la aado inay ku guulaysan karto xog ma haynaa
waxaan qaba horta al-shabaabka dhowr jaarna aan kusoo celiyey al-shabaabka maanta iyo al-shabaabkii shan sano saddex sano ka hor way kala bedelan yihiin al-shabaabka maanta way ka dhaqaalo badan yihiin way ka rajo badan yihiin oo waxay aaminsan yihiin inay waddanka xukumi karaan meeshii shalay jamhadnimada ku qanacsanaayeen way ka saamayn iyo dhexgal badan yihiin oo dowladdii bay ku dhex jiraan marka horta dowladdan wax culayska hor yaalla ahu waa culays dabcan annaga aanaan arki karin aadna uga weyn waxyaabaha kaloo aan isleeyahay muhiimay u tahay la dagaalanka al-shabaabba very important iyo waxa weeyaan waa heshiiska wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexdooda haddii aysan labadoodu wada shaqaynin oo aan axmed madoobe uusan dagaalka qeybtiisa ka soo qaadan oo aan deni qeybtiisa ka qaadan oo aan lafta garen qeybtiisa ka qaadan oo aan de qoorqoor iyo maaragtay iyo guudlaawa aysan qeybtooda ka qaadan oo si wada shaqayn oo coordinated ah oo aysan taliyaal ciidan camal u dhaqmin al-shabaab qolo aysan ka adkayno ma jirto maamul aysan maanta overrule garay karayno ma jiro markii loo fiirsho awoodda ay leeyihiin marka waxaan qabaa soomaalidu inay waxa kaloo dhan iska dhigto waxa kaloo dhan meelaha la iska dhigo kala bedelaashaha meelaha la iska dhigo siyaasadda maamul goboleeda qaarkood waxaa laga sheegayaa madaxweyne wasiirada igalama tashan beeshayda bahalka cunaha meeshaan joogo haddaysan maamul goboleedyadu ku qancin in al-shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka koonfurta koonfur galbeed yacni magaalo magaalo u socon kartaa ma jirto haddii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay isagu inuu dowladda kula kaba qaybsanaad waxaas leeyahay inay tahay suicide ama de maaragtay isnidaamin siyaasadeed ama nololeed dadka deegaankiisa ah maxaa ku soo xiga madaxweyne xasan sheekh iyo iyo iyo ninka layidhaha ra-isul wasaare barre inaysan appeal keliya ku ekaanin qalbi fiicnaantan iyo maaragtay iyo maaragtay wadalka hanaloo heeliyo dadku hiil way la diyaar yihiin dalka dad cid kala xukunta shabaaba dalka xukuma saad uga qabsan lahaydaan laynka rabaa hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican laakiin insamaha waxaan islahay dowladda qosho kale la imaan doonta dagaala hiiraan ka socda hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay isxilqaameen dadka deegaanku dowladdu inay taageerto way leedahay laakiin si culayska looga qaado dowladdu waa inay dagaal meel kale ka bilowdo waa in shabaab furimo kale lagu furo oo eryo kale dagaal uga bilowdo maxaa intaas dheer shabaab xamaray nala joogaan madaxda shabaabee waxaad aragtay abaabulaysa ilmahooda xamaray degan yihiin iskoolaaday dhigtaan iskoolashibka dowladday ku baxaan islaamhoodu sanadka way dhalaan shimbiro ma uureeyaan iyo malaay nimankoodiibaa alla jooga teendhooyinkaanay nala degan yihiin bangiyadaan aad ujeedtaanay qayb ku leeyihiin haddii dagaal dhab yahay nimanka meesha ubucdooda tala ha lala diriro caqiidaha lagula diriro dhaqaalaha lagula diriro weji ka bedelan wejiyada lagula diriri jiray shabaab ha lagula diriro madaxweynuhune maanta waxay maqlayaa shabaabka oo leh been xeyti madaxweyne xasheek waxaa laga rabaa iyo ra-iisul wasaare bare inaysan been xeyti ahayna laga rabaa hooyaday soomaaliya hadday joogto waxay u baahan tahay madaxweyne ay ku kalsoonaato ra-isul wasaare ay ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato maalin dhawood wixii hotel xayaad ka dhacay hoteello niman hoteello laha ilaa sheekaysteen waxay igu dhaheen waxaan ka dhawar hoteelkii ka warramo khatar ma dareemaysin dee waan wada hadalnaa waxay igu dhaheen ciidanka dowladda kalsoonida aan ku qabno xayaad ka hor maanta kuma qabno maadaama naloo sheegay dagaal soconayay soddon iyo afar saacadood wixii dagaalka ku dhacay inaanaan aqoonin maanta kalsooni daraa aadna soo wajahan arrintaasuna xallinay u baahan taha
ugu dambeyn waa soo koobaynaa halka ugu dambeeye madaxweyne xasan afar sano mudahadu haystaa maxaa ani waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan aniga iyo adiga iyo inta hadda miiskan fadhida waa ka khibrad badan yahay markii hore nin aqoon-yahan u ahay researcher u ahay oo maaragtay ya cilmi baaru ahaa bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baaro ka dhexdooda ka ahaa markii labaadna wuxuu noqday macalin barow ka noqday jaamacadaha institution wax ka sameeyey markii dambena madaxweyne noqday u kambeyn garay inuu murashax intuu noqdo madaxweyne afar sano ahaa shan sano mucaarad ahaa oo weliba mucaarad yani front lineka jooga ahaa yani xasan sheekh waxaan isleeyahay fursaddan ma siinayso cudurdaar waxyaabaha yararka ah oo annagu hadda yani aan arki karno ma arki way ka soo ku arki waayo haddii la yidhaahdo yani daliil badan ay keenaysaa markaan waxaan amsinahay khibrad horta ku filan wuu leeyahay mana u malaynaya inuu fursad cudurdaara oo oo yani waxaan dee ugu cusub yihiin inuu dhihi doono taas waa mid midda labaad aniga waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga haddii uu ku daro hay-adaha institutionada amniga keliya inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqayn kara maalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeeda sugaayo dadka soo u shaxaadi lahay ku mashquulsan laakiin caddeyn uma hayno
b b c da waxaa anagu anaad i weydiida anaa sheegay adigu ma aadan sheegin aniga i weydiy inaan caddayn u hayo inaan u hayn aniga i weydiy askar discibliin leh sharciga taqaana oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay iyagu xukumayaan ama amnigooda sugayaana loo baahan yahay askariga marka lasoo tababaro wax tababarka uu ka soo baxo shaqada markuu galo wuxuu isku bedelaya waxaan bila dhammayn so waxaa loo baahan yahay inuu institutionada amniga hoos u galo in institutionada cadaaladda ka shaqaynaya oo hoos u galo marka ani waxaan isleeyahay madaxweynuhu wakti hadda oo ama dowladda ama ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yidhaahdo dee nimankaasi waxaasay ku fashilmeen laakiin waxaan isleenahay inay diyaargarowgooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan sii jeclaan lahayd laakiin wakti la dhaliilo waktigeeda lama gaarin ugu dambeyn farsolibas waxaan isleeyahay aniga hadda waktiga maadaama ay waktiga weli uu cusub yahay duruufo fara badan ay hor yaallaan laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa waxaa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga mataqaanaa dhinac dhinac walba oo mataqan waxyaalaha haddiiba hortirinta lehna ay u yeeshaan aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray qof iyo labo maanta mushkiladda soomaaliya waxba kama qaban karo taa waa qodob waxaan isleeyahay haddaysan arrintaa la samayn ma soconayso mashaakilkana qodobka labaadan waxaan isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago waxaa ugu muhiimsan waxay ku imaan karaan waxaasoo dhan dib u heshiisiin bulsho iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaa haddii xoogga la saaro oo bulshadii dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale waxyaalaha weliba doorashooyinkii ugu dambeeyey ee keeneen iyo ishuyada waxyaalaha arrimaha ugu xooga badan in dib u heshiisiin xoogga la saaro marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dowladda federaalka xubnaha ka ah haddii labadaa uu sameeyo anigu waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijismi kara marxaladan soo socda ridwaan ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suuro geli karto rajada dadku
aniga waxaan isleeyahay dee dadka soomaaliyeed wakti ay u bisil yihiin isbeddel bay ahayd aada iyo aad baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbeddelkaasi dalka ka dhacaysaan anigu aan qabo aan aaminsanahay qadiyadda taalla waxa weye an waxaan aaminsanahay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dowladda haddii ay waktina geliso hanti iyo xoolana ay u hesho dabcan amniga waa waxaynu hadda culayska ugu weynaynu saarno waa number one weeye amniga waxaa soo raaci kara waa siyaasad gudaha oo ku dhisan dib u heshiisiin yacni haddii aanay dadkaagu kuu midaysnayn isku aragtina aanay ka ahayn challengeska dalka ka jira waxay la tahay wax badan ma qabsoomayaan dowladdii hore waxaan ku dhaliilaynay in markii ugu horreysay shirarkii ugu horreeyey ee muxuu ahaa dowlad dowlada isugu yimaadeen wax allaaliyo wixii laga hadlay ama amni ha noqoto ama khayraadku la qaybsada ha noqoto ama siyaasadda laga heshiiye ha noqoto bartii bay ilaa hadda taagan tahay marka halkii wax la dhigay maalintii in dib looga soo qaado waa waa arrin muhiima weeye waxaa soo raaca qodobkaas waa arrinta dhaqaalaha dee dalka khayraad badan buu leeyahy laakiin siyaasaddii khayraadkaas lagu maamuli lahaa ama lagula soo bixi lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa ma jiro waxaa dhabar jab inugu ah waxa la yidhaha corruption laa- waxaa inugu waxayna musuq maasuq dalkan doorashadiisii waxaa ku baxay lacag ka badan konton milyan boqol milyan waa ku dhowda waan ognahay nin wal oo madaxweyne doonayey lacagta ka baxday ee laaluushka ahayd baanu qiyaasi karnaan ka warqabnaa runtii waxaana gelaysay mas-uuliyiinta dalka mas-uuliinta dalka ma taqaanaa xildhibaanada weeye marka corruptionka intaa leeg sidii loo sixi lahaa oo dhabarjabka dalka ku ah iyadana waa qodob kaleo inoo yaalla weeye runtii arrintaas arrin laga meermeeri kara maaha waayo waan waan ognay dhammaanteen waxaa markaa iyaduna soo raacda siyaasadda dibadda dalkan soomaaliya waa loo soo shaqo tegey yurub baa jooga maraykan baa jooga chineese baa hadda ina kulaalaya dowladihii dariska ayaa iyaguna jooga oo dan inaga leh kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin laakiin dan soomaaliya leedahay ninka ku yidhaahdo soomaali baa loo danaynayaa oo dar ilaahay baa loo shaqaynaya waxba kama jiraan war danaha dowladahaasi ay leeyihiin sidee baynu u qeexi karnaa inagu taynu leenahay oo aanay u dhici lahayn in siyaasiyiinta soomaaliyeed ay u kala beratamaan dowladaha qaar badan baan ogno baasaboorro haysta oo dowladaha ay baasaboorradooda haystaan looyal u ah waa meelaha ay lafajabku runtii uu ka yimi anu waxaan qabaa distoorkana in dib loogu noqdo la qeexo dadka diasparaha ah ee dual citizenka ah weliba anu waxaan qabaa siyaasadda in qorshe lagala hado etoobiya ugu dhowaan ognahay dadka diaspora akaar baa la siiyaa waa diaspora la yidhaahdaa facilities baa loo sameeyaa businesskay ka shaqeeyaan laakiin suurtagal maaha ninku isagoo jinsiyad kale wata inuu dalkana ka noqdo bosishanada dalka ugu shaqeeya dhib bay runtii ka dhalanaysa markaan waxaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadduna inay qeexnaato oo ay beys ay yeelato
dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo isu gaara ugu eegeynay caqabadaha iyo fursadaha uu haysto dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay la xiriirto amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga barnaamijka waxaa nagala qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya musharax madaxweyne ridwaan xabsi maxamed oo barnaamijka marti noogu ahaa ku-xigeenkii hay-adda nise cabdisalaan guuleed guddoomiyaha bulshada rayidka axmed diini iyo balsof liban oo ka mid ah aqoon-yahanada bulshada reerka soomaaliyeedna ka tirsan dhammaantiin aad barmasantiin